بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka dabadhilifka ee maxamuud cabbaas oo dowladda maraykanka ka dalbaday lacag ka badan lix milyan oo dollar si uu ugu adeegsado dagaalka ka dhanka ah kooxaha muqaawamada filistiin ee wakiilka uu kaga yahay sahaynada ra-iisul wasaaraha kanada oo iscasilay iyo xukuumadda waddankaas oo hadda wajahaysa hoggaan la'aan qarkana u saaran qalalaaso siyaasadeed madaxweynaha turkiga oo hanjabaad u diray maraykanka iyo reer yurub sheegayna inaysan aqbali doonin kala qaybinta suuriya kuuriyada waqooyi oo tijaabisay gantaal cusub xilli xogayaha arrimaha dibadda maraykanka saacado ka hor uu booqasho ku tegay kuuriyada koonfureed dowladaha reer yurub oo digniin ka bixiyey diyaarada waxbasaasa oo lagu arkay hawadooda dhibaatooyin xagga biyarida ah oo laga soo sheegayo caalamka islaamka gaar ahaan dalalka carabta haddaba maxaa sababay biyayaridan sideese lagu xallin karaa qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
wahagaag waa maalinimo talaada ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada khaza sannadkii tegey ee laba kun saddex iyo labaatan ayaa allaha fadligii wajahaya duulaanno aada culus oo kaga imaanaya kooxaha muqaawamada filistiin warbaahinta sahaynada ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo warisay in ilaa laba sargaal sahaynada looga dilay dagaallo ka dhacay beytuxanuun oo dhacda waqooyiga qidaaca bayaan ka soo baxay taliska ciidanka sahaynada waxaa dhankiisa lagu sheegay in labada sargaal ee la khaarijiyey ay dhinteen kadib markii gaarigii ay saarnaayeen muqaawamadu ay la heleen gantaal sidaasna ay ku bakhtiyeen dhankeeda warbaahinta rasmiga ah ee gumaystaha ayaa ku dhawaaqday in tan iyo markii dagaalka uu bilowday ciidanka sahaynada looga dilay ilaa siddeed boqol lix iyo labaatan askari kuwaas oo isugu jira askar iyo saraakiil tiradan ayaana ah ciidankii ugu badnaa ee abid sahaynada looga dilo magaalada khaza dhanka daanta galbeed waxaa halkaasi ka socda dagaalla ay si isku mid ah u qaadeen maamulka gumaystaha yuhuudda iyo maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas kuwaas oo ka dhan ah shacabka muslimka ah ee reer filistiin ugu yaraan saddex ruux oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqayn beegsatay deegaanka damuun ee dhaca koonfurta magaalada duubaas sidoo kale ilawareedye ayaa soo sheegay in diyaaradaha nuuca qumaatiga u kaca ay weeraro ku beegsadeen deegaanada damuun mukhayamka alfaaric ah ee dhaca magaalada duubaas dhanka waqooyiga magaalada ramallah dad sahayno ah ayaa lasoo warinayaa inay weerar ku qaadeen deegaanka marciisa wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee waafa ayaana ku warantay inay gubeen guryo ay lahaayeen dad rayid ah iyo sidoo kale dhulbeereedyo sidoo kale telefishinka maamulka maxamuud cabbaas ayaa dhankiisa ku waramay in tira dad sahayno ah ay gubeen gaari nuuca xamuulka qaada oo uu lahaa ruux falastiini ah iyo sidoo kale guryo kale oo ku yaalla tuulada amaatiin ee dhacda bariga qilqiiliyah ee waqooyiga daanta galbeed marka laga soo tago weerarada ay sahaynada geysanayaan dhanka kale maamulka dabadhilifka ah ee maxamuud cabbaas ayaa daanta galbeed waxa uu ka wadaa howlgal oo ugu magacdaray soo qabashada kuwa ka hor yimid qaanuunka kuwaas oo si gaar ah u beegsanaya kooxaha muqaawamada filistiin ee mandiqadaasi ka howlgala saacadihii lasoo dhaafay ilaa saddex ka tirsan kooxaha wax iskacaabinta ayay wararku sheegayaan inay ku dhaawacmeen weerar kamiin ah ay u dhigeen askarta maamulka fadhigiisu yahay ramallah goobjoogayaal ayaana warbaahinta u xaqiijiyey in askarta maxamuud cabbaas ay gaadhigaasi ku dabi jireen in muddo ah kadibna ay rasaas ku fureen taas oo keentay in dagaalyahanada qaar ay dhaawacyo culus gaaraan bayaan dhankooda ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin waxay ku sheegeen in sabarka uu ka dhammaaday markan kadibna ay qaadi doonaan tallaabo iyagoo digniintii ugu dambaysay u diray maamulka abuumaazin dhankiisa ra'iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa maalinkii shalay qabtay kulan deg deg ah uu isugu yeeray golahiisa wasiirada kaas oo looga hadlayay xaaladaha ka taagan daanta galbeed dhanka kale mowqica midal s t i ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa maqaal u daabacay waxa uu ku sheegay in maamulka falastiiniyiinta uu dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka uu ka dalbaday lacag gaaraysa lix boqol iyo siddeetan milyan oo dollar kaas uu ku doonayo inuu ku qalabeeyo ciidankiisa gaarka ah muddo afar sano oo xidhiir ah sidoo kalena uu ku soo iibsado hub isugu jira nuucyo kala duwan tallaabada maamulka maxamuud cabbaas uu kaalmada militari ku weydiistay maraykanka ayaa lagu sheegay mid uu ku doonayo inuu kaga hortago kooxaha muqaawamada filistiin ee ka dagaalamaya daanta galbeed halkaasna ku hortaagan cadowga koowaad ee islaamka oo ah yuhuudda dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa maamulka fadhigiisu yahay ramallah waxay tan iyo sagaashamiyadii ay u fidinaysaa taakule militari kuwaas oo lagu hubinayo maleeshiyaadka dabadhilifyada ah ee falastiiniyiinta kuwaas oo hadda la soo baxay falal guracan oo ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah tan iyo markii uu dhacay heshiiskii oslo daanta galbeed ayaa noqotay mid la mid ah magaalooyinka ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan sahaynada ayaa soo gala markii ay doonaan kana geysta falal aad u guracan iyadoo maleeshiyaadka maxamuud cabbaas ay u yihiin horfiiq islamarkaana xilligan ay noqdeen gaashaanka koowaad ee sahaynada ka difaacaya daanta galbeed isla arrimaha filistiin ayaan ku guda jirnaaye dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ee fadhigoodu yahay yemen ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu beegsaday mandiqadda yaafa oo ka mid ah goobaha sahaynadu ay ixtilaalka ku haystaan kooxda ayaa ku dhawaaqday in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ay howlgalkaasi fulisay islamarkaana u dhacaysi guul ah dhanka kale maleeshiyaadka xuutiyiinta waxay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay ay beegsadeen markab diyaaradaha xambaara oo ay leeyihiin ciidanka maraykanka kaas oo taagnaa badda cas ayna ku dhufteen ilaa laba saaruuq iyo sidoo kale afar diyaarad oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn عملية عسكرية نوعية ومشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس هاري ترومان بصاروخين مجنحين وأربع, وأربع طائرات مسيرة شمالي البحر الأحمر وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لشن هجوم كبير على بلدنا نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha kanada oo ku dhawaaqay iscasilaad rasmi ah kadib niyadjab haystay ninkan in muddo ah sida saacadihii lasoo dhaafay ay daabacayeen joornaalada ugu waaweyn caalamka sida new york times the guardian iyo washington post iyo kuwo kale oo fara badan waxaa iscasilaadiisa ku dhawaaqay justin trudeau oo ahaa ra-iisul wasaarihii kanada tan iyo sannadii laba kun shan iyo toban shir jaraa'id oo uu ninkan ku qabtay magaalada atawa ee dalka kanada ayuu ku sheegay inuu iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo uuna ku sii simi doono xisbiga ilaa uu keeni doono qofka beddeli lahaa sida inta badan ay tibaaxayaan xogaha ay soo gudbinayaan joornaaladan kala duwan iscasilaadda justin trudeau ayaa lagu warramayaa inay keentay kadib markii ninkan cadaadis xooggan iyo mucaarad uu kala kulmay xisbiga uu qaybta ka yahay ee liberal barty kaasoo uu hogaaminayo tan iyo sannaddii laba kun saddex iyo toban xubnaha ugu sarsareeya xisbigan ayaa muddooyinkan dambe waxay dhaleecimo u jeedinayeen ninkan halka dhanka kale ra'yi uruurin la sameeyey lagu ogaaday in trudeau uu gudaha xisbiga ka haysan taageero fara badan islamarkaana ay ka soo horjeesteen inta badan dadka raacsan xisbigan liberaariga ah ee hadda hogaamiya talada waddankaas justin trudeau ayaa hadda waxa uu sidan ku noqday ra-iisul wasaarihii saddex iyo labaatanaad ee soo mara dalka kanada ilaa haddana waxaa isku qasan siyaasadda waddankaas iyadoona la filan kara muran khallaaso dhaliya oo ka yimaada xagga maamulka iyo cidda markan uu hoggaanka u dhiiban lahaa xisbigan hogaamiye talada waddankaas markan iyo qodobka xiga sida uu daabacay joornaalka bolitico madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku hanjabay in xukuumaddiisu ay qaadi doonto tallaabo deg deg ah oo militari haddii la isku dayo in la kala qaybiyo suuriya si gaar ahaaneed meelaha ay maamulaan kooxaha kurdida ee magacooda loo soo gaabiyo s d f madaxa xukuumadda ankara ayaa carabka ku adkeeyey in turkigu uu awood u leeyahay in si dhab ah uu u qaado tallaabo ka hortag ah iyadoona markaas ujeedku uu yahay in laga hortago iskudayada argagixisanimo ee suhdinta koonfureed ee turkiga waa sida uu hadalka u dhige erdogan ayaa dhanka kale sheegay in ciidanka y b g oo ah kuwa ka tirsan kooxaha kurdida ee s d f ay u arkaan kuwa argagixiso ah oo xiriir la leh xisbiga b k k kaasoo weeraro xooggan horay uga geystay gudaha dalka turkiga sidaa darteedna ay hadda ugu qasban yihiin inay muujiyaan feejignaan dheeri ah ka hor intaa aysan cunan dowladda cusub ee suuriya hadalka erdogan waxa uu yimid kadib markii shalay wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakaan fidan uu sheegay in waddamada galbeedka ay isku dayayaan in kooxaha ka jira gudaha dalka suuriya ee ankara ay u aragta argagixisada ay doonayaan inay u adeegsadaan kuwa gudaha dalka turkiga ka fulin kara weeraro walba oo faraha ka sii bixin kara amniga gudaha dalka turkiga kuuriyada waqooyi oo riday gantaalla hor leh xilli xogayaha arrimaha dibadda maraykanka uu booqasho ku tegay kuuriyada koonfureed waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida uu nashriyey wargeyska ameerikaanka ah ee new york bost xukuumadda pyongyang ayaa saacadihii lasoo dhaafay tijaabisay dhowr gantaalood oo nooca haybaratonig ah kuwaasoo ay sheegtay inay ugu tala gashay inay gaaraan bartilmaamedyadeeda fogfog ee basifiga dhanka kale antony blinken oo ah xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa saacado ka hor booqasho waxa uu ku tegay kuuriyada koonfureed isagoona uga digay in pyongyang ay si dhow muddooyinkan dambe ugala shaqaynaysa ruushka tiknolojiyadda casriga ah ee hawada sare sidaa darteedna ay habboon tahay in siyool ay muujiso feejignaan dheeri ah kim jon un ayaa la sheegay in tijaabadan uu xilligan ugu soo aadiyey si maraykanka iyo xulafadiisa ay u arkaan in pyongyang ay ku jirto heegan buuxa maadaama labada kuuriya xurguftooda ay sii laxaadsanaysa maalmahan reer galbeedka dhankiisana ay wax walba ka filan karta xukuumadda pyongyang aan markan u tallaabno qodobka xiga iyo xubinta wargeysyada reer yurub oo walaac ka muujinaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee muddooyinkan dambe ku soo badanaya hawadooda sida uu daabacay joornaalka new york times dowladda maraykanka ayaa sheegtay in warbixinno toddobaadyadii lasoo dhaafay soo baxaya ay dhammaantood muujinayeen halis xooggan oo ka dhalan karta diyaaradaha daroniska ah ee muddooyinkan dambe sida aadka ah u dul heehaabaya xeebaha bari ee dalka maraykanka xukuumadda washington ayaa sheegtay in midaas ay dhalisay cabsi laga qabo inuu qarxa dagaal xooggan oo isku dhafan iyadoona wakhti xaadirkan si aad ah loo muujinayo feejignaan dheeri ah filashana loogu jiro xiisad walba ayay xukuumaddu leedahay wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ameerikaan ah oo heybtooda aan la shaacin ayaa sheegay in ilaa shan kun oo diyaaradood oo dronis ah muddooyinkan lagu arkay hawada xeebaha bari ee maraykanka kuwaas oo baaritaan kadib la ogaaday inay ku jiraan kuwa sahmin markan iyo qodobka ugu dambeeya xubinta dukumindiyo sir ah oo la soo dusiyo oo muujinaya nidaamkii bashaar al asad ee dagaalka laga tuuray inuu xukunno dil ah oo qarsoodi ah uu ku fuliyey tobannaan ruux oo uu gacanta ku dhigay islamarkaana uu sheegay inay ka tirsanaayeen kooxaha muqaawamada filistiin sida joornaallo badan ay ka soo xiganayaan shabakadda wararka ee alqudus dukumindiyo sir ah oo laga helay xarunta dhexe ee hay-adda sirdoonka ee nidaamkii la riday ee bashaar al asad ayaa lagu arkay in bashaar al asad uu xukun dil ah oo qarsoodi ah uu ku fuliyey ilaa sagaashan iyo afar xubnood oo la sheegay inay ka tirsanaayeen kooxaha muqaawamada filistiin xogta ayaa intaasi ku daraysay in dhammaan xubnahan aanan la horkeenin wax maxkamad ah taa beddelkeedna uu nidaamkii dhiigyacabka ahaa ee bashaar al asad uu ku fuliyey xukun dil ah weliba qaab qarsoodi ah oo aysan warbaahintu soo tabin gebagabadii waxaa lagu waramayaa in bashaar uu cid kasta oo lagu tuhmay in lug ay ku leeyihiin kooxaha muqaawamada filistiin uu sidan oo kale ugu fulin jiray xukun qarsoodi ah sagaashan iyo afartan xubnoodna ay ka badan tahay tirada inta uu qarsoodida ku dilay nidaamkii mujrimka ahaa ee ka telinaya gudaha dalka suuriya guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda animikana idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waan ku guda jirnaa wasaaradda difaaca dowladda saliibiyadda ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday in maalinimadii shalay ee isniinta ay saldanada cumaan ay ku wareejisay kow iyo toban ruux kuwaas oo wax ka badan laba caqdi ku xirnaa xabsiga guwantanama bay ee fadeexad xumada ku canbaxay bentagonka ayaa ku dhawaaqay in dowladda cumaan ay qayb ka qaadanayso ololaha ay ku doonayaan inay ku soo xidhaan xabsigaasi sidoo kalena lagu yareyn lahaa dadka ku xidhan hadalkan ayaa yimid iyadoo isbuucii lasoo dhaafay dowladda maraykanka sidan oo kale ruux muslim ah oo ka soo jeeda waddanka tuunis ay ku wareejisay dowladda ka dhisan dalkaasi sida ay sheegtay wasaaradda difaaca xukuumadda washington xabsigan keliya waxaa ku haray ilaa shan iyo toban ruux kuwaas oo saddex ka mid ah ay sheegtay in la sii dayn doono halka sidoo kale saddex kale dib loo eegi doono malafaadkooda iyadoo sidoo kale sheegtay in toddoba kale ay wajahayaan dembiye aad u culculus shan iyo tobanka ruux waxaa ka mid ah khaalid sheekh maxamed fakallaahu asrah oo maraykanku uu ku eedeeyey inuu yahay caqligii ka dambeeyey weeraradii kow iyo tobankii sebteembar xabsigan ayaa weeraradii kow iyo tobankii sebteembar kadib waxay dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ee ka dhistay gacanka kuba xilligaas uu maraykanka madaxweyne ka ahaa george w bush waxaana halkaasi ku xirnaa ilaa siddeed boqol oo muslimiin ah iyadoo hadda keliya ay ku hareen ilaa shan iyo toban ruux madaxweynayaashii hore ee maraykanka barack obama iyo jo baiden ayaa intii ay ku guda jireen ololahoodii doorashada waxa ay sheegeen in xabsigan ay xiri doonaan balse midkood ma oofin ballantaas xabsigan fadeexad xumada u soo jiiday maraykanka ayaana noqday mid ay doorashooyinka ku soo galaan hogaamiyaasha ameerikaanka ah
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا waa hagaag biyiyari aad u baahsan ayaa laga soo sheegayaa waddamada caalamka islaamka gaar ahaan dalalka carabta haddaba maxaa sababay biyiyaridaas sileesa lagu xallin karaa warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir waxaa sii xumaanaysa xaaladda biyaha ee waddamo badan oo ka mid ah kuwa carabta iyadoo mustaqbalkooda laga dayrinayo sababo la xidhiira faqriga xagga biyaha oo sii badanaya qayb ahaan biyaha halkii qof ee carab hama dhaafsiisano siddeed boqol oo mitir kiyubik sanadka oo dhan xilli hay-adaha diraaseeya arrimahan ay sheegayaan in qofka haddii uu ku dhaqmo biyo ka yar kun mitir kiyubik uu ku jiro xaalad faqri ah oo ay haysato biyiyari aad u halis badan barnaamijka deegaanka ee waxaa loogu yeero qaramada midoobay waxa uu qeexayaa in amniga iyo badqabka biyaha uu macno ahaan ka dhigan yahay helitaanka biyo macaan oo ku filan shakhsiyadda tayo wanaagsan si joogtaha looga faa'iidaysan karo si loogu qabtiro baahiyaad kala xidhiira nolol caafimaad qabta loogu taageero badqabka caafimaad ee dadweynaha warshadaha nidaamyada deegaanka iyo dhaqaalaha weliba iyadoo laga hortegayo halisaha la xidhiira biyo-la-aanta soo wajahda dadka iyo deegaanka marka loo eego dhinaca mandiqada carabta waxay waddamadaasi si gaar ah u wajahayaan caqabado adag oo la xidhiira helitaanka biyaha taasoo keentay baahida ku aadan in la sameeyo dadaallo dheeraad ah si ay u xoojiyaan amniga biyaha ugana hortagaan halisaha ku soo aadan biyoyaradu waxa ay saameyn adag ku haysaa dhammaan qaaradaha caalamka sida ay sheegeen hay-ado ka tirsan waxaa loogu yaro qaramada midoobey waxaa in ka badan hal bilyan oo ruux ay ku nool yihiin goobo ay biyuhu ku yar yihiin halka shan boqol oo milyan oo dad ahna ay wadciga biyo-la-aanta halis ugu jiraan si guud dunida gudaheeda waxaa hal dhibac lix bilyan oo ruux ay wajahayaan biyoyari waxaa sidoo kale la sheegay in hal dhibac shan milyan oo ay u badan yihiin carruur ay u dhintaan sababo ku aadan biyoyarida ama biyo aan ku wanaagsaneyn cabitaanka oo ay isticmaalaan dhanka kale waxaa muuqata in waddamo badan oo carab ah ay ku jiraan liiska dalalka ugu badan ee la tacaalaya dhibaatada biyarida gobolka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ayaa la kulmaya culayso dhanka biyaha iyadoo siddeetan iyo saddex boqolkiiba dadka degan waddamada ku yaal mandiqadaasi ay wajahayaan cadays biyo oo aad u sarreeya sidoo kale toddobaatan iyo afar boqolkiiba dadka degan koonfurta aasiya ayaa ku jira xaalado kuwa la mid ah sida ku cad warbixin ku saabsan biyaha caalamka oo la beehiyey labada kun saddex iyo labaatankii ugu yaraan konton milyan oo ruux oo ku nool mandiqada waddamada carabta ma helaan biyaha asaasiga ee muhiimka u ah nolosha waxaana sidoo kale biyoyari aad u baahsan la ildaran saddex boqol iyo sagaashan milyan oo ruux oo dhanka kale sagaashan boqolkiiba ka ah bulshada ku nool waddamada loo yaqaan caalamul carabi ama dalalka carabta sida uu sheegay cilmibaaraha iyo khabiir dhanka horumarka iyo kheyraadka biyaha oo lagu magacaabo xasan raxiili tani waxay ka dhigan tahay in kamiyada ama xaddiga biyaha ee qofka uu heli karo ay hoos u dhacday wax ka yar shan boqol mitir cuubik sanadkii taasoo ka hooseysa kalabar heerka loo qoondeyey in lagu garto xadka faqriga biyaha ee lagu ogaado marka la qiimeynayo heerarka biyaha iyo bulshada intaba sidaa darteed waxa uu xasan raxiili carabka ku adkeeyey in xaaladda biyaha ee dalalka carabta gaar ahaan wixii ka dambeeyey labada kun shan iyo tobankii ilaa maanta ay muujinayso in biyiyaridu ay u gudubtay xaalad aad u xun oo halisa sida warka u dhigay in ay yaraadaan biyuhu waa daahiro ama arrin rabbaani ah oo allah maamulkeedu leeyahay dhanka kale muuqaal ahaan waxaa dhacdaa in si ku tagrifo lah u adeegsado bani aadamka taasoo shakila-aan dunida ka jirta waxaa kowkabka dhulka la sheegaa in ay ku jiraan biyo macaan oo kaafin kara nolosha siddeed bilyan oo ruux hase ahaatee aan si siman loo kala qaybsanin taas oo macnaheedu yahay in dalal badan oo kuwa aan ka sheekaynayno ay wajahayaan duwalaano dhanka biyaha iyo nolosha ah oo uga imaanaya dhinacyo kale marka loo eego inta badan dadka ku nool waddamada carabta habnololeedkoodu qayb kama ahan in ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan waxaana keliya dalalkaasi biyaha macaan ee ku habboon caafimaadka marka loo eego guud ahaan caalamka xusada ku soo aadaysa mandiqada oo idil aani ka badnayn nisbo ahaan hal boqolkiiba looma eego dhulka ay ku fadhiyaan oo toban boqolkiiba ka ah masaaxada dhuleed ee caalamka sidoo kale dadka ku nool waddamada carabta ayaa guud ahaan waxay dadweynaha dunida ka yihiin lix boqolkiiba dadka ku nool kowkabka taasina waxa ay keentay in qaybta ruuxa u dhasha dalalkan kaga soo aada biyaha macaan ee adduunka ay noqoto mid aad u yar oo aan goyn baahidiisa laba iyo toban dal oo waddamada carabta ka mid ah waxaa xiisada halkii qof ee biyaha ay kasii hooseysa heerarka lagu qiimeeyo biyoyarida marka loo eego hal ruux oo qur ah siddeed dowladood oo carab ah ayaa diiwaanada caalamka kaga jira in ay ka mid noqdeen tobanka dal ee ugu faqiirsan xagga biyaha gaar ahaan biyaha la cusboonaysiin karo kuwaasoo ka kooban biyaha sare iyo kuwa ku jira dhulka hoostiisa ee aan u qodnayn meel sidaas u dheer waxaa sidoo kale dalalkan biyaha ay isticmaalaan ay ka kala imaanayaan webiyada biyo-xoreenada iyo xitaa kuwa roobabka in ka badan afar jeer inta laga ogol yahay taasoo ka dhigan wax ka badan konton boqolkiiba biyaha la isticmaalo sanadkii iyadoo ilaa toddoba dal oo caraba ay ku tirsan yihiin xaaladani mauritaniya waxaa lagu sheegay in uu yahay dalka keliya ay dadkiisu ku nool yihiin xaalad isku filnaansho xagga biyaha ah waxaana qaybta halkii qof sanadkiiba lagu sheegay in ay ka badan tahay kun iyo toddoba boqol oo mitir mukacab warbixin ay soo saartay mid ka mid ah hay-adaha caafimaad waxaa lagu sheegay in kow iyo toban dal oo qayb ka ah toddoba iyo toban dowladood oo loo diiwaan geliyay inay yihiin kuwa ay waxyeelada ugu daran ka soo gaarto biyarida ay ku yaalaan mandiqada bariga dhexe iyo waqooyiga afrika iyo in sagaal ka mid a tobankii carruur ee ku nool waddamadaasi ay halis ugu jiraan xaalad kasta oo la filan karo islamarkaana la xidhiirta dhanka caafimaadka labaatan iyo shan boqolkiiba biyaha ku habboon in la cusboonaysiiyo ama la warshadeeyo ee ay sanad kasta helaan qaar ka mid ah dalalka carabta waxaay ka yimaadaan meelo ka baxsan dalalkooda iyadoo goobahaas laga helo biyaha ay ugu muhiimsan yihiin webiyada iyo kadadka biyaha ee dhulka hoostiisa ah tani waxaa lagu sheegay in ay caqabad weyn ku tahay maamulka biyaha islamarkaana dhalin karto mashaakil iyo muran ku aadan cidda maamulaysa biyaha xil ay mararka qaarkood adkaanayso wada shaqayn dheeri ah si loo maarayo kheyraadkaasi cilmi baaraha lagu magacaabo xasan raxiili waxa uu sheegayaa in badi waddamada carabta marka laga reebo dowladaha qaar sida masar ciraaq iyo suuriya ay leeyihiin khayraad biyo oo xadidan maadaama mandiqadu ay tahay mid cimiladeedu tahay mid ka duwan dalal badan roobabkuna ku yaryihiin dhanka caqabadaha marka laga hadlayo ciraaq waxa uu noqday mid ka mid ah waddamada saameynta ugu badan ay ku leedahay biyoyarida maadaama dalalka ay ka soo burqadaan webiyada dijla iyo furaad ay xakameeyaan biyaha webiyadaasi masar oo ah dalka ugu dadka badan waddamada carabta waxaa dalkan uu ku tiirsan yahay biyaha webiga niil oo boqolkiiba sagaashan ah isha biyaha ay ka helaan dadka waddankaasi sida uu sheegay bangiga adduunka masar waxaa biyaha sanadkiiba uu helo dalkaasi ay gaaraan lixdan bilyan oo mitir kiyuubig taasoo ka hooseysa baahida biyaha ee dalka oo lagu qiyaasay boqol afar toban bilyan oo mitir kiyuubig si ay u daboolaan adeegyada dad ka badan boqol milyan oo ku nool dalkaasi sidaa darteed masar waxa ay wajahaysaa jahwareer biyo oo dhaliya khasaare sanadle oo gaaraya qiyaastii labaatan bilyan oo mitir kiyuubig waddamada khaliijka iyo waqooyiga afrika ayaa iyagana waxaa laga soo weriyaa sheekooyin guud ahaanba laga dheehan karo heerarka biyoyarida ay wajahayaan bulshada dalalkaasi warbixin dhammaystir u ah qaybtan waxaan insha allah ku ogaan doonnaa dhinacyo kale oo ka mid a xogaha la xidhiira biyoyarida qaar ka mid ah waddamada dhaca waqooyiga afrika iyo kuwa khaliijka iyo asbaabta sii xoojinaysa xaaladaha nololeed ee dhanka biyaha oo ay wajahayaan malaayiin dad ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها